aad ba mahadsan tahay runtii xalay xalay habeenimadii xilligii dambe ayaa doonaha qambala shalay buqo oo saldhigoo ahayd nimanka difaaci halkaasi waxay sheegayeen shacabkii meelaha ka dhawaa in la suqeeyey oo dhowr gantaal lagu dhistay intaas yaa la intaa weeye imise gantaal baa ku dhacdaa la yidhi dadkay noo sheegeen adiga ilaa lixa gantaal ayaa xalay ku dhacay marka meesha ay wax ka dhaceen ma qandala mise waa qandalo banaankeeda qandala banaankeeda waa meel la yidhahdo buqo oo meelaha buura la yidhahdo goolis oo dhinaca buuraha kusaala ku dhow tuulooyinka dhaabaar iyo safaani ay ku dhow marka halkaasay ka dhacday la yidhaahdo buqo oo saldhigo ahayd nimanka daacish imise imise kilomitr bay u jirtaa qandala qandala ilaa waxaa jira waa buuraley ilaa adiga waxa waye konton kilomitr waaye waa dhul buuraleya marka ilaa konton kilomitr ayay u jirtaa adigu ilaa lixdan kilomitr meelasi dhaa qandala marka duqeynta saameyn ma ku yeelatay dadka deegaanka gaar ahaan magaalada qandale ee aad madaxda ka tahay wax cabsiyoo dareemeen marka duqeynta dhacaysay
runtii shacabka waxa weya runtii xalay markii hawada dhexeeto ay duqeyntu dhacday shacabkii waxaa la sheegay in arigii iyo geeri meesha joogay ay caradeen oo hadda doolo badan lala-yahay dadkiina xalay habeenimadii markay duqeyntu bilaabatay ay badanaa meelay ka carareen sidaas daraadeed ayaana xoog dheeraada meel uga helin insha allah hadda waxaan la xiriirayna shacabka meelaha joogay shacabka xalay dhib ayaa soo gaartay oo wax xooluhu ka cararaan inay habeennimada qaxaaneen dadku ma guuxa diyaaraday maqleen mise gantaalo dhinaca badda kasoo dhacaya ahay maxaa maxaa loo malaynayaa duqeynta inay ahayd waraa marka waxay sheegayeen diyaarado ayay sheegayeen marka diyaaradaha iyo laakiin iyagu dee dadkii wax ku dhacayeen oo wax ku dhacayeen un taas ayaa ugu daqeyd oo waxay fas ay ka qaadeen oo ka carareen oo gantaalihi meelay ku dhacayeen ayaa waa dhinaci ay deganaayeen daacish